waa tayaar hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka c dot com booliiska gobolka cayn ayaa soo bandhigay warbixin sanadeedkii ku aadanaa dambiyada ka dhacay gobolka cayn oo ay si toosa ugu soo bandhigeen warbaahinta haddaba shabakada wararka c dot com ayaa arrimahaasi ka wareystay taliyaha qeybta booliiska gobolka cayn oo si buu soo bandhigay dambiyadaasi ka dhacay gobolka cayn waxay ku saabsan yihiin taliyaha qeybta booliiska gobo gobolka cayn waa gaashaanle maxamuud jaamac cali dadka ayaa wadiisay inuu faahfaahin naga siiyo waxay yihiin dambiyadan ka dhacay gobolka caan iyo weliba inta dambiya ee ka dhacay gobolka caan iyo inta ay magac ay kala yihiin waxa uu ku jawaabay taliyo
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantay walaal dambiyadu de waa uu dambiyo sanadeedkii dambiyo sanadeedka sanadku markuu dhamaado labiyo tobanka biloodba waxaanu diyaarinaa wixii dambi ka dhacay gobolada baa qaybuhu diyaariyaan marka waxa weya anigu hadeer un waa dambiye dambiye sanadeedkii labiyo tobankii bilood waa dhamaayeen marka waxaanu diyaarinaa wixii dambi ka dhacay markaas soolinta gobolka horta gobolka guud ahaan gobolka cayn dambiyada ka dhacay sanadkii dhamaaday tiladoodu waxa weya saddex boqol iyo konton iyo saddex dambi sidaa marka laleeyahay dambiyadu waa waxaweya walaal waa kala waaweyn yihiin waa kala tilmaaman yihiin run ahaantiina waxa weeye dee gobolku wuxuu iskaga yaalaa dhul adigu maamullo badan hareeraha ka xigaan sida maamul etoobiya dalka etoobiya maamulka somaliland markaa waxa weeye dambiyada hadda aan saddex boqol iyo konton iyo saddexdaa dambi waxay ku kala salaysan yihiin dagaalo igu safayna waa kow dhimashada ku dhimatay waa konton iyo saddex oo dagaaladaas oo ahaa dagaalo adigu iska daba yimid islaamo badanna u dhacay bay ahaayeen oo gobolka cayn ka dhacay bay ahaayeen dambiyadaas waa konton iyo saddex bay ahaayeen safeenka la yidhaaho kuwa la yidhaaho dilka tooska ah waxa weeye dilka tooska ah kuwa la yidhaaho waxa weeye waxay ahaayeen sideed bay ahaayeen lambar laba weeye dambiyada la yidhaaho kufsiga waxa weeye waa lambar saddex waa kufsiga koob iyo toban dambi ayaa ka dhacay labiyo tobankii bilood gobolka isdil gaar ah oo la yidhaaho isdilgelid waa hal nin weeye ninkaasi isaga ayaa isdilgelay ma la garanayo sababaha ninkaasi markii hore ubu oo ahaa nin xuskiisa uu wax kasii noqdeen dabeed gurigii uu ku jiray ayuu ninkaasi isku deldelay marka waxa weeye taasina waxa weeye waa isdil waxaa la yidhaahaa waa ninkaas waa hal nin buu ahaa lambarka shanaad dilka la yidhaaho dil koronto hal nin weeyaan ninkaasi nin dhalinyaraha buu ahaa guri dushii baanu ka helnay meydkiisa kubad ayuu guriga kaga laalantay kadib gurigu wuxuu ahaa guri danbaysan oo dable ninkaasina gurigaas ayuu ku dhintay dambiyada la yidhaha sumayntu waa hal mid wuxuu ahaa wil yadho gaas cadday buu ahaa dhib cadday ayuu ahaa haddii ilaaha iminka leeyahay iska soo rilis kiiska la yidhaaho waxa weeye adigu waa caruuraha la tuuro guud ahaan gobolka waxaanu aragnay run ahaantii ilaa shan dhacdo way ka dhacday waa aragnay gobolka etoobiyihiisa haddii ilaha iminka leeyahay lamarka lixaad waa sumayn dhimasho waa hal nin bay ahayd afduub afduub dad waa jiraan waxa weeye lix dambe ayaa ka dhacay adigu dad lakala qafaasay ama lakala qabsaday toban xatooyo hanti qaran waxaanu ku safaynay lix dambe inay ka dhaceen gobolka lambarka koob iyo tobnaad shil baabuur dhibasho waa shan iyo toban dambe ayaa ka dhacay labiyo toban serqaad am serqaad khamri waxa weeye waa afar iyo toban dambi shan iyo toban dhaawac culus soddon iyo afar lix iyo toban tuugo culus labaatan iyo saddex asal guurin dhul koob iyo toban dambi anshax xumo saddex iyo toban dambi khamaar tulub toddobiyo toban dambi xurmay la-aan diineed labiyo toban dambi handadaad sagaal dambi iskuday dil afar iskuday dil waa afar labaatan waa labiyo toban dambi been abuur sideed dambi labaatan iyo lix cali culus sideed iyo toban dambi labaatan iyo toddoba xabaglayaasha kuwa la yidhaaho waa shan iyo toban dembi labaatan iyo sideed argagixiso male maa gobolka iyagu male labaatan iyo sagaal xashiishad maa gobolka iyagu male dembigaa weli maana arag labada dembiya hoose sidaa darteed dembiyadaas waa isku noqdeen saddex boqol iyo konton dembi ayay isku noqdeen ee ka dhacay gobolka cayn iyo sohdimihiisa iyo dhulka xuduudda laleeyahay sidaa ayay walaal yihiin dambiyada ka dhacay gobolka cayn
marka taliya intan oo dambiya oo dhacay dadkii aad midkiikan dabaqooda qabtan ama ku xidhan xabsiga gobolka cayn ama xabsiyada kale puntland ku xidhan soo gudbisan jiraan
waa waa jiraan dambiyada tan run ahaantii waxay u badnaayeen wax beela iyo maamul la dhex maray wax badan waa laga heshiiyey wax badan oo dambiye ka midana waa la xukumay oo xukunkoodu waa dhacay ama xukun dawli ha ku dhaco ama mid sharec ha ku dhaco waa laga heshiiyey xukumada badankooda fara badan wax la xukumay oo maxkamad la horgeeyeyna waa jiraan wax qaabeele lagu dhameeyey oo lagu heshiiyey oo shareeco lagu heshiiyeyna waa jiraan kuwa ku dhacay qaab maamul iyaguna waa jiraan waxaweeye run ahaantii dambiyadaasi waa la xalilay badankoodii waa la xalilay
inta waa imisa dambi oo ayaad noo sheegi kartaa oo kale oo ama dhacay ama laga heshiiyey waxaa laga heshiiyey iyo namarka u qoran yihiin oo noo soo noo sheegi kartaa run ahaantii dambiyada wixii xukun xukun maxkamadeed ku dhacay mooyaane wixii kale run ahaantii hadda wax dhibi ka taagan yihiin ma jiraan waa laga wada heshiiyey waxaa lagu kala qaatay wixii lakala wada qaadan jiray heshiisyaa ka dhacay qaar xukun baa ka dhacay qaar shareeca lagu kala xukumay waxaa kisaska yaryar ee adigu tuugooyinka iyo waxyaalaha noocaasa ee waxaweeye khamaarada iyo waxaasna waxaweye kisabin bay ahaayeen kisaskaa waaweyn wixii aan ahayn maam wixii maamulada dhex maray ee ku dhintay dagaalkii for example somaliland ay ku qaaday soodimaha gobolka cayn mooyaane waxyaalihi noocaas oo kale ahaa waa laga wada heshiiyey taliya waxaa sheegtay in saddex boqol iyo konton iyo saddex dembi ay ka dhaceen buuhoodle gobolka cayn oo dhan ama magaalada buuhoodle oo keliya dembiyadana waa badan yihiin sanadkan iyo sanadkii hore qiyaasaan intee dembi baa may isleegyihiin soo kala badin baad leedahay
ma run ahaantii sanadkii hore anigu maan joogin qaybta markaa sanadkii hore run ahaantii kiisaskoodii waxaa la aaminsanahay in sanadkani uu dhacdadu ay aada u badan tahay baa la aaminsanahay marka miyaa la is odhan karin xaggii ammaanka ee gobolka wuu sii xumaanaya maadaama intaas oo dambi ay meeshii kasoo baxayaan meel loo qaadan kara arrimahaas inay dhacayaan marka kabuulisaan maxaa idinka qoray sanadka cusub hadda idin bilowday inaad ka hortagtaan walaal waxaweeye runtaa waa fiican tahay in warbixin laga bixiyo noocaasa dambiyada tan aan kasoo warramay dhacdooyinkoodu waxay ku salaysan yihiin waxyaalo fara badan bay ku salaysan yihiin waan kaa waxaan kuu sheegay in dhacdooyinkan ay kamid yihiin weeraradii somaliland ku qaaday sooyinta gobolka cayn soodmaha marka laga soo kaco aad ku celinayso maxaa idinka qorshaysan inaad ka qabataan dambiyadan korarkooda sida xashiishada khamriga been abuurka iyo weliba dalaalka doo tooska ah kuwa qorshaysan maxaad ka boolis ahaan idinka qorshaysan inaad ka qabataan sanadka cusub
insha allahu tacaala ilahi waxaa nooga qorshaysan inaanu wax badan ka qabano inaanu aada iyo aada uga hortagno wixii dhib keenaya inaanu ka hortagno sida khamriga turubada waxa dhibaatada keenaya ee loo karkaya magaalada gudaheeda ah waxaanu aada iyo aada ugu horjaweyna inaanu tallaabo ka qaadno waxna aanu ka qabano